أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين slى اllه وsلm عlى نabيina mحamedi وعlى آlih وأصxaabihi أجmaعiin ama bعdu casharkeenna ca wuxuu ka bilaabanayaa suuraة الleyl aayadda ugu horeyso suuraة الleyli waa suuraة makiyaة ibn cabaas sida laga wariyey oo aymo badan ay ka wariyeen oo wuxuu yihi naزlat suuraة والleyli إida yغshى bmakata suuraة والleyl waxay kusoo degtay maka waxyaabaha ay ka waramaysaan hadda suuradaha waxay ka mid tahay dhaarta uu rabbi ku bilaabay dhaarahaasina marka waa habeenka iyo maalinka iyo cumuumu khalqi illaahi tabaaraka wa tacaala alla uu abuuray dhulka korkiisa uu ku abuuray rag iyo dumar lab iyo dhadig caam ahaan xayawaan iyo dad waxay ahaadaanba muqsamu calayhiga ama shayga loo dhaartayna waxa uu yahay dadka acmaashoodu inay kala gedisan tahay oo mid isaga markaa yacni khayr ku jira iyo mid shar ku jiro sida marka habeenku mugdi u yahay maalintuna iftiin u tahay ayaa dadkana acmaashoodu khayr iyo shar ay u tahay habeenka iyo maalintu siday u kala duwan yihiin ayaa dadka alla abuurayna u kala duwan yahay sacyigooda iyo shaqadooda iyo acmaashooda qaala tacaalaa alla dadkaa marka asnaaftaa kala duwan buu rabbi ka hadlayaa kuwana tilmaamo wanaagsan baa lagu sifaynayaa kuwana tilmaamo aan fiicnayn qaala tacaalaa alla wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim walleyli ayaan ku dhaaranayaa habeenkii idaa goortii yaqshaa ou daboolo wuxuu daboolayaana annahaara maalinta marku daboolo wannahaari maalintii baan ku dhaaranayaa idaa goortii tajallaa ou faydmo maalintu marka ay faydanto yaan ku dhaaranayaa wamaa waman ayaan ku dhaaranayaa khalaqa abuuray addakara labka iyo wal unhaa dhadiga kan abuuray baan ku dhaaranayaa oo allaa saa isku dhaaranayo wamaa bimacnaa man in laga dhigo in masderiye laga dhigana waa bannaan tahayo wamaa khalaqa adakara wa khalqi dakari yacnii labkii iyo wal unhaa dhadiga abuuristoodan ku dhaaranayaa labada macnaba marka way ku jiraan inna sacyakum shaqadiinna iyo camalkiinna lashataa mid kala gedisan waayo oo kala duwan oo iskhilaafsan midna nafsadiisiibuu xoraynayaa oo naar uu ka xoraynayaa midna nafsadiisa halaageeda ayuu ka shaqaynayaa oo u socdaa walleyli habeenkii baan ku dhaaranayaa buu alla yidhi idaa goortii yaqshaa uu daboolo wixii uu daboolaya lama sheegin waxaa dhici karta marka yaqshaa ay nahaara maalintaba in laga wado habeenkii baan ku dhaaranayaa idaa goortii yaqshaa uu daboolo annahaara maalinta uu daboolo maalin siday u jirtaa habeenka daboolaa maalinta ama wax kasta uu habeenku daboolaaba oo u asturaa ou qariyaa sideedana haddii mar walba macmuulka in la gooyo oo la xadfo qaradka iyo waxa laga rabaa waxaa ka mid a aqraadda loo gooyaba cumuum marka walleyli idaa yaqshaa habeenkii baan ku dhaaranayaa goortuu daboolo muxuu daboolayaa wax kasta oo maalintii waa daboolayaa dadkiibuu daboolayaa xayawaankii waa daboolayaa meel uu dhaafaya male habeenkii marka mar hadduu soo galo wax walbaa marka mugdigiisiibaa camimayo oo daboolayo wannahaari maalintii baan ku dhaaranayaa idaa goortii tajallaa uu faydmo ay idaa baana wadahara hadduu soo muuqdo waay muuqdo maxaa loo leeyahay sida mugdi loogu jiro ayaa maalinta iftiinkeeda tartiib tartiib siduu usoo baxayo usoo baxayo ayaa wax walbaba muuqanayaan oy daahirayaan laba aayadoo waa weyn waayo marka ina sacyakum la shataada soo socota iyo calaaqada ka dhexaysa qasamku lana muqsamu bihiga iyo muqsamu calayhiga mar walba calaaqa ka dhexayso marka macnuhu waxay tahay sida iyo maalinta sida maalinta habeenka u kala duwan yihiin acmaashuna u kala duwan tahay sida habeenka iyo maalinta midna mugdi u yahay midna yacni iftiin ugu yahay ayaa bani aadamkiina midna uu mugdi ugu jiraayo waa kufrigii midna iftiin iyo nuur buu ku jiraa sida maalintoo kale waa iimaan u haystaa marka labadan marka lagu dhaaranayo iyo waxa loo dhaaranayo calaaqa ka dhexayso wamaa khalaqa adakara walunhaa wamaa iyo waman ayaan ku dhaaranaya axad khalaqa abuuray adakara labka iyo walunhaa dhadiga abuuray waman khalaqa maada masderiyana waa lagu sheegayo waxaa laga macnaynayaa markaa wakhalqi dakari labka abuuristiisaan ku dhaaranayaa wal unhaa dhadiga abuuristeedaan ku dhaaranayaa lab iyo dhadig abuuristooda iyadana de qudro rabiyo weyn baa ku jirto wax allaala wixii noola ah lab iyo dhadig waayo intaan allah subxaanahu watacaala adaan ka ahayn lab iyo dhadigaas waayo ayagay dadka ka faafaan waxaan marka kala nooca noqonayana waa dadku waxay ku dhex jiraan lab iyo dhadig unbay ka imaadeen ina sacyakum idinka sacyigiina shaqadiina iyo acmaashiina la shataa mid kala duwan oo kala tagsan wa oo midna khayr iyo naftiisa inuu xoreeyo u soconayaa subaxdii u baxayaa ka shaqaynayaa midna wuxuu ka shaqaynayaa shar iyo siduu nafsadiisa u halaagi lahaa dadkii marka waa labada nooc fa amaa man acطaa fa amaa man qofkii acdaa siiyey wataqaa alla ka cabsaday wasadaqa rumeeyey bilxusnaa tii wanaagsanayd rumeeyey xaaladii wanaagga badnayd ama wanaagsanayd rumeeyey fasanuyasiru waanu fududayn doonaa hu isagaan u fududayn doonaa lilyusraa xaaladii fududayd xaaladii sahlanayd ee fududayd ayaanu u fududayn doonaa kaasi ayb fa amaa man qofkii acdaa siiyey muxuu bixiyey marka wixii uu bixiyey lama sheegin waxaan loo sheegin marka cumuum baa ku jiro de waajibkii la faray waa keenay waa la yimid xumaantii laga reebay waa ka fogaaday oo amarkiibuu qaatay uu la yimid khayrkii iyo wanaaggiibuu bixiyey waxaas oo dhan baa marka soo gelaya fa amaa man qofkii acdaa bixiyey maa umira wax allaale wixii la faray oo dhan kasoo baxayee bixiyey wataqaa alla ka cabsaday oo dhowrsaday oo rabbi ka dhowrsaday oo ka cabsaday rabbigii wasadaqa rumeeyey bilxusnaa tii wanaaga wanaagsanayd xaaladii fiicnayd ayb xaaladaas marka fiican saddex tafsiir baa lagu fasiray wasadaqa bilxusnaa bilkhalafi min allah waxa ilaahay oo u ballanqaaday oo gadaal oo u dhigay rumaysan oo markuu rabbi caabudayo daacada rabbi ku jiro wuxuu rumaysan yahay wuxuu ilaahay u ballanqaaday inuu helayo ibnu cabaasaa sidaas laga hayaa waxaa kaloo lagu micneeyey wasadaqa bilxusnaa ay bilaa ilaaha ila allah laa ilaha illa allahu rumeeyey daxaak ibni musaaxim ayaa isagana sidaa u fasiray bilxusnaa waxaa kaloo laga macneeyey biljannati liladiina axsanuu lxusnaa wasiyaada mujaahid baa isagana sidaa ku fasiray aqwaashaas oo dhan marka waxay u wada laabanaysaa laba shay laba shay bay u laabanaysaayo afdalu lacmaal iyo afdalu ljazaa acmaashii tii ugu fiicnaydna waa la yimid jazihii iyo abaalmarin midda ugu fiicanna waa rumaysan yahay waa lawaa uu la yimid taa un bay marka yacni imaaneysaa ayb maxaa marka lagu abaalmarinayaa fasanuyasiru waanu u fududayn doonaa hu isaga lilyusraa xaaladii fududayd baan u fududayn doonaa yacni adduunyada intuu joogo xaaladda fududaa loo fududayna xaaladda fududi marka maxay tahay qiila alcamalu bima yardaa bimaa yardaahu allahu wuxuu alla raalli ku yahay inuu ku camal falo ayaanu u fududaynaynaa waay marka xaaladaa fudud waa wixii ilaahay raalli ka yahay wa xaqiiqatu lyusraa fudaydka yacni xaaladda fudud xaqiiqdeedu waxa ay tahay hiya alxaalatu sahlatu waa xaaladda fudud annaaficatu ee wax anfacayso wa hada yatadamanu taysiirahu lilkhayri wa asbaabihi laba shay bay marka keensanaysaayo khayrkiina waa loo fududeynaya asbaabtiisana waa loo fududeynaya yani wanaaggiina waa la waafajinaa ee wanaagga layskama gaaro asbaabuu u baahan yahay asbaabtiina waa loo fududeynaya xadiid baa soo arooray oo yacni saxeixa ku sugan min xadiidi caliyin radia allahu canhu nabiga wuxuu yihi maa min nafsin manfuusatin naf ma jiro lagu afuufay nafta ilaa kataba allahu makaanaha min aljannati aw innaar ilaa ilaahay waa qoray booskeeda jannada ama naarta faqaala rajulu ninbaa wuxuu yidhi afalaa natakilu calaa kitaabina wanadacu lcamal miyaanan isku haleynaynin kitaabkeenni wixii naloo qoray acmaashana aanan ka tegaynin qaala nebigu wuxuu yidhi laa maya walaakin icmaluu camal fala fakullun muyasarun limaa khuliqa lah mid kastaa wixii loo abuuray waa loo fududeeyey haddii marka janno lagu abuurayna acmaashii jannadaa lagu fududeeyey haddii naar lagu abuuray walciyaadu billaahna ee asbaabtii naartaa qofka loo fududeynaya qofkii naar loo abuuray marka asbaabtaa iyo acmaashaa baadna naarta hadhow ku gelaysaa oo cadaalad ilaahi weeyaan ee ilaahayna inuu mar walba ku waafajiyo waafajinta waxuu isaga leeyahay waay ciddou doonau siin karaa ciddou doonana waa ka daysana taas isaga lalama laha saa iska leh laakiin alla adiga qofka waxaa uu ku leeyahay oo isaga uu isa saaray xaqa in loo caddeeyo qofkan cilmi la-aan inaan la cadaabin rasuulaa loo soo diray kitaab baa loo soo dejiyey habeen iyo maalin baa dhagihiisa wax ku dhacayaan in la waafajiyo ilaahay fadligiisa waayo taas laakiin adiga wax ma laguu sheegay haddii laguu sheegay bisu ay naa ayb marka xadiidkan nebigu wuxuu leeyahay ha ka teginina camalkee shaqeeya ogaadana qof walbaa wixii loo abuuray unbaa loo fududeeyey marka naartana acmaalay leedahay oo waxaad arkaysaa qof ku howlan acmaashii naarta oo lacag badan ku bixinayo jundi badan ku bixinayo ku dadaalayo halkaasaa loo fududeeyey kaas midna jannadii iyo acmaasheedii baa rabbi uu fududeeyey subxaanahu watacaala markaa wuxuu yidhi icmaluu fakullun muyasarun lima khuliqa lahu amaa ahlu shaqaa'i fayuyasaruuna licamali ahli shaqaa wa amaa ahlu sacaadati fayuyasaruuna licamali ahli sacaada aayaddan uu akhriyay marka faamaa man acdaa wataqaa wsadaqa bilxusnaa fasanuyasiruhu lilyusraa wa amaa man ruuxii baqila baqaylo wastakhnaa deeqtoonaaday oo isdeeqsiiyey oo isu arkay inuu ka deeqtoon yahay rabbigii iyo awaamirta rabbigii inuu raaco inuu ka deeqtoon yahay u ka dhan yahay sidaa isu arkay wakadaba beeniyey bilxusnaa tii wanaagsanaydna beeniyey fasanuyasiru waanu u fududayn doonaa hu isaga lilcusraa xaaladii adkayd baa loo fududaynaa yacnii xaalad aan isagana anfac u lahayn oo naar iyo meel xun u wadoon baa loo sahlayaa kaana ayb waxaana waxaa keenaya dabcan inta badan wax xun oo aada la timaado ayaa sabab waxay u noqonaysaa in xaqa lagu seejiyo qur-aankana waa ka buuxdaa falamaa zaaquu azaaqa allahu quluubahum yani wanuqalibu afidatahum waabsaarahum kama lam yuminuu bihi awala mara ya ayuha aladiina aamanuu اstajiibuu lilahi walirasuuli ida dacaakum lima yuxyiikum wاclamuu ana allaha yaxuulu bayna almari wa qalbihi ayb adiladaa dhan waxay tilmaamaysaa waxa keenayo in dariiqa aada haleeli weyso xumaan aad ku bilowday abaalmarin ka dhalatay waayb wax qof lagu ciqaabo oo qalbigiisa in la daboolo ka daranna ma laha qofku wuxuu moodayaa inuusan ciqaabnayn laakiin waa ciqaaban yahay ayb wa amaa man axadkii bakila bakaylo acdaaday ku aadan tahay marka fa amaa man acdaada kaasi wixii la amray uu siiyey kana wixii la amray oo dhan uu diiday uu bakaylay oo manciyey wastagnaa isu arko inuu deeqtoomo oo amarka alle ka deeqtoomo inuu fartoonaado almuraadu bilistignaa'i waxaa weeyaan alistighnaau can imtihaali amrillaahi wa dacwatihi yacni diin iyo qur-aan iyo in loogu yeero wixii alla uu amray iyo ayuu wuxuu isu arkay inuu ka maarmo lianna almusira cala alkufri qofka gaalnimada daa'im ku ah almucrida can iddacwati dacwadana kasii jeedo yacudu nafsahu nafsadiisa wuxuu ku tirinayaa haniyan can illaahi inuu ilaahay ka maarmo lisaanu xaalihi saas waay waxa ilaahay ka maarmi karaa ma jira laakiin marka uunan diintii milicsanaynin wacdigii fiirinaynin gaalnimadii iskaga sii socdo inuu ka deeqtoon yahay buu u haystaa marka rabbi muktafiyan biwilaayati alasnaami wa qowmihi xoogga marka tolkiis iyo xoogga ciidankiisa iyo maalka iyo asnaamtaa iyo mabaadi'daa uu caabudaya iyo ayuu ku kaaftoon yahay marka fasiinu wataa-u marka siinka iyo ta-da lilmubaalagati baa loo keenay fi lficli ficilkiibuu aad ugu xeel dheeraaday way waa mithlu siini istajaaba oo kale istajaaba bimacnaa ajaaba waay wa amaa man ruuxii bakila bakaylay wixii alla uu amray aan siinin oon la imaanin oo inuu la yimaado ay ahayd aan la imaanin wastakhnaa isu arkay inuu deeqtoon yahay oo dacwada iyo qur-aanka iyo waanada uu ka deeqtoon yahay saa isu arkay wakadaba beeniyey bilxusnaa xaaladii wanaagsanaydna beeniyey oo thawaab aakhiro laa ilaaha illa allahu janna kulli beeniyey fasanuyasiru waanu u fududayn doonaa hu isaga lilcusraa xaaladii adkayd ayaanu u fududaynaynaa wamaa maxay baa yuqnii ou deeqayaa canhu isaga xaggiisa maaluhu maalkiisa ou deeqayaa idaa goortii taradaa ou naarta ku shalwado oo ou naarta u hoobto halkaa uu u arooro yacni maalkiisii muxuu u deeqayaa w maadan marka istifhaamiye in laga dhigana waa bannaantaha naafiyana waa laga dhigi karaayo waxaa la dhahayaa wamaa yugnii ma deeqaayo canhu isaga xaggiisa maaluhu maalkiisa waxba u tari maayo idaa markii ama goortii taradaa uu naarta ku shalwado uu ku hoobto maalkiisii waxba u tari maayo muxuu u tarayaa labada waa laga macnay karaa maada istifaamiyana waa laga dhigi karaa naafiyana waa laga dhigi karaa yacnii maalkan uu hadda isu arko inuu ka maarmo dacwada iyo rabbi inuu uga maarmo uu isku tiriyey markuu naarta ku shalwado muxuu u tarayaa waa waxba ina calaynaa inaga korkeenna lalhudaa ayaa ahaaday bayaaninta inaan xaqi bayaaninno xaqi iyo baatilkii inaan kala cadayno on bayaanino ayaa inaga dusheenna ahaatay oo rabbi isagaa marka isku waajibiyey oo isa saaray macnaa cidku wax ku waajibin kartaa ma laha ayb ina calaynaa lalhudaa laba macnaa marka ku jiro alhudaa in lagu daayo macnaheeda bayaanka in laga wado bimacna albayaan markaa macnuhu wuxuu noqonayaa hanuunkii waddadii lagu hanuunayey iyo tii kale inaan u bayaanino inaan wax bayaaninoon wax caddayno innagaa isa saarna macno kalena alhudaa hidaayada in laga wado inaan dadkii marka hanuunino ina calaynaa lalhudaa ina calaynaa inaga korkeenna lalhudaa ayaa ah hanuun dadkii inaan marka hanuunino oo markaa waxay noqonaya min baabi saraabiila waay marka naa saa haddii laga macnahaynayo oo markaa hanuunkii baa lagu gaabsaday oo innagaa yacnii dusheenay ahaatay wax hanuunin baadiyeyntana innaga ayaa wax baadiyey karna waa ku jirtaa meesha saraabiila taqiikum alxara walbarda say ugu jirtay bay tanna ugu jirtaa hanuunkii unbaa la sheegay le qiimihiisa darteed ayaa loo xusay laba macno waayo marka meesha midkaa dambe inkastoo ibn اlqayim tibyaanka atibyaan fi aymaani qur'aanka dacfi buu ku sheegay ka horaana marka isaga uu doortay ayb oo hanuunka marka in bayaan laga wado wax cadayn mar haddii wax la cadaynayana de xaq iyo baail meesha waa soo wada gelayaan marka wacala اllahi qasdu الsabiili waminha jaairo waina lanaa anaga unbau noo sugnaaday lalaakhirata tan dambe inaga unbaa iskale iyo waluulaa midda hore tan hore anagaa midda dambe iyo midda horeba annagaa iska leh marka ciddii ka dalbato axadka wax leh cidaan ahayn yacni waa gafay dariiqii wa ina lanaa annaga unbu inbay noo sugnaatay lal aakhirata midda dambe aakhiradii wal uulaa iyo midda hore meeshaas marka maxaa laga qaatay waxaa laga haddii mar alla adduunye iyo aakhira labadaba isaga uu leeyahay ciddii wax leha wax la weydiistaa marka haddii cid la baryayo aakhiro wanaaggeeda la rabo adduunyo fiican caafimaad maal yacnii owlaad baariya haddii la rabo maal xalaala rabbiga iskale oo wax milkiye un in la warsadayn weeyaan marka walidaalika baqawi wuxuu leeyahay faman dalabahumaa qofkii ka dalbo min gayri maalikihimaa kii iska lahaa cidaan ahayn faqad akhطa'a dariiqa qofkaa jidkii waa gafay faandartukum waan idin digay naaran naar ayaan idinkaga digay naarta oo taladaa ololayso oo shidmayso naarta oo laa yaslaa uunan gelaynin haa iyada naartaasi ila alashqaa midka dhur darsaday maahane cid kale aynan gelaynin midaan nasiib lahaynoo shaqi ah unbaa gelayo alladii kii kadaba beeniyey watawallaa jeestay wasayujannabu waa la fogeyn doonaa haa naartii waa laga fogeyn doonaa al adqaa midka alla ka cabsiga badan alladii kii yutii sii siinayo maalahu maalkiisa siinayo yatasakaa xaal uu isdahirayo oo oo markaa yacni xumaanta iyo bukliga iyo waxyaabaha uu iska dahirayo ayb fa andartukum waan idiin digay haddaad bani aad jin iyo insi aad tihiin naaran naar baan idinkaga digay naarta oo taladaa shidmayso oo yacnii ololeyso naarta oo laayaslaahaa jumladan marka laayaslaahaa nactina waa ku bannaan tahay xaalana waa laga dhigi karaa mar haddii naaranta nakiro iyadoo ah lasoo sifeeyey macrifaday usoo dhowaatay jumlada ka dambeysaa marka waa layskaga xaalo waa ku bannaan tahay maadaama ay nakiradii hadda soo dhowaatay oo macrifo usoo dhowaatay marka laayaslaahaa xaal uusan gelaynin waay markaa haddii sifada layskaga wadana naaran baan idinkaga digay naarta oo taladaa shidmayso naarta oo laa yaslaa uusan gelaynin haa iyada ila alashqaa midka dhurdarsiga badan maahan cid kale aynan gelaynin yani midkan yacni nasiibka xumaaday oo shaqiga noqdo baasaystay oo baaska badan midkan unbaa gelaya naarta marka macnuhu haddii midkaas gaalka laga wado mu'min ma gelaya miyaa naarta qof mumin oo muslima naar maba gelaya miyaa laga wadaa maya ee hadda waxaa laga hadlaya waa khuluud qofka ku waarayo gaal unbaa ku waarayo nasiib xun ee meeshan marka mu'min maba gelayaba sideedaba ma ahan gelitaanku marka waa dukhuulu yacni khuluudin waaritaan gelitaankiisu ayb waana aayaddan qurdubi iyo siduu yiraahdo waa aayad ay murji-adu ku dhumeen waay oo waxay yidhaahdeen naar mar haddii gaalaa galaayo la yiri macsi wax ma dhibaysay dheheen marka naam naarna laguma galo sida yacni qofku marka uu gaal yahay daaco aynan u anfacaynin ayaa markuu mu'min yahayna macsi aynan waxba uga dhibayninay dheheen waana qiyaas aad u foolxun waayo nebigu sal ll ly slama wuxuu tilmaamay dad badan oo muslimiina dunuub ay galeen darteed inay naarta ku geli doonaan ilaa ay dhuxula noqdaan marka dambena laga soo bixi doono marka al ashqaagan kan baasaystay waa kan ku waaraya waay waxa laga waramaya markaa ayb aladi waxaana kugu daliila marka aladii kadaba watawallaa haddii marka gaalkan waa gelaa la yidhi mid kale ma gelaya maaha nusuus hadday soo aroortay qof muslima inuu gelayo tilmaantay nusuustaas waa loo hogaansamaya ayb alladii kii kadaba beeniyey rasuulkii beeniyey iimaankii ku kufriyey waxyaabihii la rumeynayay watawallaa jeestay oo caniliimaani ka jeestay wasayujannabu waa la fogeyn doonaa haa naartaasi al adqaa midka alla ka cabsiga badan oo rabbi ka dhowrsaday waa laga fogeyn doonaa alladii kii yutiil yacni siinayo maalahu maalkiisa yatasakaa xaal uu isdahirayo oo ilaahay agtiisa dahaaro uu ka rabo inuu isnadiifiyo istutus iyo waxba uma bixiyo wamaa liaxadin axad walxaal buu bixinayaa maalkiisa walxaal maal liaxadin axad ownan u sugnaanin cindahu isaga agtiisa aynan ugu sugnaanin min nicmatin ay nicmatu nicmo nicmada oo tujzaa la abaalgudaayo ila ibtiqaa'a laakin yafcalu dalika sidaabuu samaynayaa ibtiqaa'a wajhi rabbihi rabbigii wejigiisa raadin uu raadinayo iyo dalbitaan uu dalbayo darteed ayuu un u samaynayaa sidaa rabbigii day al aclaa saraynta badnaa wala sawfa mar dambe ayaana yardaa ou raalli noqon doonaa kaasi marka jumladan wamaa liaxadin waa xaaliyo waay mowdiceed waa jumla xaaliya yu-tiidaas marka ama yatasakaada faacilka ku jiro yaa laga xaalayna yatasakaa isagoo isdahirayo aladii yutii maalahu maalkiisii siiyey yatasakaa xaal uu isdahirayo huwa isaga qofkaasi marka uu isdahirayana wamaa liaxadin iyadoo xaal aynan axad ounan ugu sugnaanin cindahu isaga agtiisa aynan ugu sugnaanin min nicmatin wax nicmo ah taas oo tujzaa la abaalgudaayo yacni waxaa laga wadaa marka uu sadaqada dhiibaayo oo wixii rabbi faray ou la imaanayo maalkiisa uu bixinayo qofka uu siinayo abaal uu u galay iyo nicmo uu ugu abaalgudaya maahan ilaahay dartiis waayo macnuhu saas waa ninkan hadda ka horo wax kuu qabtay saa darteed sadaqada iyo sakada usii sidaas kama aha bis dalaban lithawaabi illaahi ilaahay thawaabkiisa bis unbuu raadinaya ikhlaaskay marka aayadda daliil u tahay abubakar ay kusoo degtay baa la yiraahdaa laakiin abuubakarna hadday kusoo degtay ciddii sidaan oo kale samaysana waa soo gelaya aayadda alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab wuu bixinayaa marka maalkiisii ama wuu isdahirayaa walxaal maal liaxadin axad uunan ku lahayn cindahu isaga agtiisa min nicmatin nicmo aynan ugu sugnaanin ay nicmatun nicmada oo tujsaa la abaalgudayo iyadoo aynan axadna agtiisa ugu ahaanin ila ibtiqaa'a istinahana waa munqaic laakin yafcalu dalika sidaabuu samaynayaayoo maalkaabuu bixinayaa muxuu u bixinaana ibtiqaa'a wajhi rabbihi rabbigii wejigiisa doonistiisa darteed buu u samaynayaa sidaa rabbigii alaclaa saraynta badnaa wala sawfa mar dambe ayaana yardaa uu raalli noqon doonaayo waxa uu rabbi siin doono aakhiro ee jannada uu ku siin doono karaamo iyo wanaag ah ayuu ku raalli noqon doonaa ayb